بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد وحاوى تفسيرك القرآن كسورة الأنبياء qisadii waxaan soo gaarnay annagoo ku jira ambiyadii faraha badnaa oo ilaah siddeed iyo toban ahaa nebi daawuud iyo nebi sulaymaan marka waxaa weeye ilaahay wuxuu yidhi nabi daawuud ka sheekee nebi maxamedow iyo nebi sulaymaan way isdhaleen waan ognahay nebi daawuud baa wax dhalay sulaymaanna waa la dhalay id yaxkumaani markii ay ay id yaxkumaani markay xukumayeen filxarhi beertii id goortii bay xukumayeen nafashad ay ku miratay fiihi beertii khanamulqowmi qoom adhigiibaa ku mirtay wa kunnaa waxaan ahayn buuhi ilaahay lixukmihim xukumkooda shaahidiina kuwa joogo fa fahamnaaha waxaanu fahamsiinay oo ilaahay muxuu ahay mas'alada uu waafajiyey sulaymaana sulaymaankii wiilka ahaa yaa waafaqay wa kullan mid la arkana aataynaa waan siinay xukmi yacnaa fiiri qur'aanka si nebi daawuud haddii mas'alada uuna waafaqin ilaan hal ajri buu leeyahay sulaymaana laba ajri buu leeyahay sida ay diintu inoo sheegtaye haddana si una qofka uuna u dhaliilin oo sida dadku ay yidhahaan waa laga helay iyo wiilkiisii yaraabaa muxuu ahay xugunkii ka yaqaana iyo si aan loo dhihin yuu ilaahay wuxuu yidhi wa kullan mid la arkayno la arko oo daawuud iyo sulaymaana waxaan siinay aataynaa waxaan siinay xukman xugum iyo wa cilman marka waxay xukmiyeen sida laba xugunba waa midna axaadiista nabigaa noo sheegtay midna waa ka aayadda qur'aanka ku aragnaa labadaba nabi sulaymaan baa ilaahay fahamsiiyey tani waxaa weeye adhi ayaa wuxuu ku mirtay beer ay dad leeyihiin marka waxaa la og yahay haddii dadku habeenkii way jiifaan xoolaha dadkii lahaa inay ceshadaan oo xaro geliyaan habeenkii ayaa looga baahan yahay maalintiina ruuxa beerta leh ayaa waxaa loo baahan yahay beertiisa inuu dadka iyo xoolaha ka ilaashado marka nebiyullaahi sulaymaan wuxuu nebiyullaahi daawuud wuxuu xugmiyey markii ay isu xuguntameen oo yidhaahdeen qoladii beerta lahayd ay soo dacwootay oo yidhaahdeen adhiganaa naga cunay beertii xugunkii dhexda unbu kala gooyo wuxuu yidhi ma idinka cuneen haa idinkuna adhigooda qaata oo bes saasaan idiin xugmiyey oo xugunkii sidaasu ku kala gooyey nebi sulaymaan oo isagoo aabbihii dhegaysanaya oo haddii markaa aan dadka hortiisa ka hortegi karin yaa intuu horay u raacay buuhi haye muxuu idinku xugmiyey aabbahay nebi daawuud waxay yidhahaan saasuu xugmiyey markaasuu wuxuu idhi may xugunka sidaa ma ahe waxaad yeelaysaan qoladanay adhigan gacanta ku haaya intaa muxuu ahay beerta la idinka abuurayo idinku adhigaa iska maala kusii intifaaca war idinkana waxaa weeyaan beertii abuura qoladii muxuu ahaayey beerta daaqdayay beerta abuura siday ahayd ugu soo celiya dadkan beertoodii markay beertoodii u baxday sidii ay noqoto war idinkuna adhigiinna kaxaysta kuwana beertiinna qaata sidaasay ahayd taasi xugun buu ahaa xugun kale axaadiista nabigu inoo sheegay waxaa weeye laba haweenaa israacay ama qoryo gur ha u kaceen ama sheeko kale ama midhaha doorteene marka mid waxaa yey baa yimid qofkii weynaabuu ilmaheeda la tegey markaasay tii yarayna ilmaheediibaa jooga waxaa la isula soo xuguntamay nebiyullaahi daawuud markaasuu wuxuu u xugmiyey tii weynayd uu yidhi adigaa leh qaado nebi sulaymaan sidoo kale u maqleeyey maxaa liidiin xugmiyey tii weynayd baa loo xugmiyey markaasuu yidhi anaa idiin xugminaya orodoo mindi ii keena waan idiin kala goynayaa qaarka horena mid ha qaadato qaarka dambena mid ha qaadato tii weynayd ee nebi daawuud uu u xugmay waxay tidhi noo kala go waan rabaaye tii yarayd baa waxay tidhi raximaka allaahu waxna ha noo kala goyna iyada ha qaadatee dhaaf marka halkaa waxaa laga gartay tan weyn inuu keedii uu yeyga la tegey kanna ay tii yarayd dhashay maxaa yale tani kama aynan nixinoo noo kala goobay tidhi tanna way ka naxdayoo ilaahay ha kuu naxariista waxna ha noo kala goynina iyadaa dhashay ha iska qaadato oo wiilkeeda walow iyadu ha weydee inay iska inuu iska noolaado yay doonaysaa xugunkii markaa waxaa weeye ilaahay wuxuu yidhi fafahamnaaha sulaymaana sulaymaan baan fahamsiinay wa kullan mid la arkaba aataynaa waan siinay xukman xugun iyo wa cilman cilmi baan siinay wa sakharnaa waa ka daawuudna fiiri isagana wixii uu dheeraadka la ahaa wa sakharnaa waxaanu u sakhirnay maca daawuuda nebi daawuud waxaan u sakhirnay aljibaala buurihii yusabbixna iyagoo la tasbiixsanayo iyo wadtayra shimbirtiina iyagana way la tasbiixsan wa kunnaa waxaan ahaanay faaciliina kuwii awood u leh inaan sidaa yeello wa callamnaahu waxaa kaloo daawuud aan baray sancata labuusin khamiis bireed inuu sameeyo oo lakum idinka idiin sugnaatay lituxsinakum inay idinka ilaaliso min ba'sikum dagaalkiinna fa hal antum idinku ma tihinin shaakiruuna kuwa ilaahay ku mahadinayo ma tihidiin intaa waa intii ilaahay nicmo oo sulaymaan uu daawuud siiyey sulaymaanna waa kaa walisuleymaana sulaymaanna wasakharnaa waan sakhiray lisulaymaana nabi sulaymaana alriixa dabeysha baan yaan u sakhirnay caasifatan iyada oo ordayso oo soconayso shadiidatulhubuubi iyadoo aad iyo aad u soo dhabanayso walisuleymaana alriixa caasifatan iyada oo waxaaweye xoog badan tajrii socoto biamrihi amarkiisa isagaa amar siinaya ila alardi dhulkii allatii dhulkii baaraknaa fiihaa aanu barakaynay oo horeyna aan u soo marnayoo waxaa weeye dhulka shaam la yidhaahda weeye oo ambiyadii iyo barwaaqe iyo waxaasuu ilaahay ku barakeeyey wa kunnaa waxaan ahayn bikulli shayin wax kastaba caalimiina inaannu ognahay ayaannu ahaanay buuhi ilaahay jamiica alkhalaa'iq markaasaan mid walba makaanadiisa iyo wixii u habboonaa oo xigmada ayaan yaan muxuu ahaaye ayaan siinay wa min ashayaatiini wasakharnaa nebi sulaymaan waan u sakhirnay min ashayaatiini shayaadiinta xaggeedana man dadba man kuwaan u sakhiray yaquusuuna maquuranayo lahu isaga oo intay badda yuq yidhaahdaan waxaa lu'lu'a iyo marjaanka iyo uga soo qabanayo waxaa wa min ashayaatiini wasakharnaa min ashayaatiini man yaquusuuna kuwa dhexgelayo u maquuranayo oo kuwa khawaasiinta hadda askarta la yidhaahdo oo kale ah yaquusuuna lahu oo dhexgelayo oo acmaaqa badda dhexdeeda ay jawaahir wala'aali bay uga soo qabanayaan man yaquusuuna lahu wa yacmaluuna waxay u camal falayaan camalan acmaal oo duuna daalika aan taa ahayn yacmaluuna lahu maa yashaa'u min maxaariiba wa tamaathiila wa jifaanin kaljawaabi wa quduurin raasiyaatin kuwaasoo dhan bay u samaynayeen waxay u samaynayaan camalan duuna daalika wa kunnaa waxaan ahayn lahum kuwaa shayaadiinta ah xaafidiina kuwa u ilaaliyo oo meel ay ka aadi karaan iyo meelay uga carari karaan midna ma lehee ilaahay baa u sakhiray subxaanahu wa tacaalaa wa ayuuba id naadaa rabbahu annii massaniya duru wa anta arxamu araaximiin buu ilaahay yidhi wadkur ka sheekee nebi maxamedow ayuuba nebi ayuubna ka sheekee id goor ka sheekee naadaa uu u dhawaaqay rabbahu rabbigiisuu u dhawaaqay waxaa weeye naadaa uu dhawaaqay rabbahu rabbigiisa uu u dhawaaqay muxuu yidhi annii anigu massaniya waxaa i taabtay addurru dhib baa i taabtay wa anta aduguna arxamu araaximiina inta naxariisata ka ugu naxariis badan baa tahay marka fiirisuu u tadarrucay waxaa la yidhi waxaa culimmadu waxay yidhahaan mufasiriinta ayuub wuxuua nebiyn nebiyan oo min aruum ruumtan oo shaam degta ayuu ka mid ahaa arruur badan iyo maal badan buu lahaa ilaahay maalkiisii wuu baabi'iyey markaasuu wuu sabray haddana owlaaddii buu ka baabi'iyey wuu sabray haddana cudur iyo balaayooyin baa jirhkiisii lagu sii daayay wuu sabray mara fa mara calayhi mala'un min qowmihi tolkii baa soo muxuu ahay ayaa soo maray isagoo sidaa ahoo jiran markaasa ninkan waxa asiibay waa un dembi uu sameeyey ee dembi buu sameeyey weynan badana waxa sidaa loogu geli ilaahay buu marka u tadarrucay inuu ilaahay dhulka inuu dhibkaa ka qaado waaka marka sidanuu u dhawaaqay wa ayuuba id naadaa waxaa weeye wadkur ka sheekee ayuuba nabi ayuub id goortii naadaa rabbahu rabbigii u dhawaaqay oo u yidhi annii aniga massaniya waxaa i taabtay adduru dhib wa anta aduguna arxamu araaximiina inta naxariisato ka ugu naxariis badan baa tahay fastajabnaa waanu ajiibnay lahu isagii waan ajiibnay ilaahay wuxuu uhi waan aqbalnay fa'da fiiri waxaa weeye ambiyada ilaahay fa'du waxaa la yidhaha altacqiib waxaa weeyaan altacqiib waltartiib isla markiiba waxaa way ducadu way soo degdegiyo waa fastajabnaa waanu aqbalnay lahu isagii baan aqbalnay ajabnaa ducaa'ahu waanu ka aqbalnay fakashafnaa waxaan ka faydnay maa bihi wixii isaga ku sugnaa oo min durin balaaye iyo dhiba waan ka faydnay wa aataynaahu waxaan siinay ahlahu ahalkiisii baan siinay wa mihlahum iyagoo kale iyagoo kuwa u dhigmana waan siinay oo macahum ehelkiisii tiral kula dhan raxmatan min ajli raxmatin naxariis daraaddeed baan u siinay oo min cindinaa annaga agtayada ahaatay waxaanu siinay owlaad toddoba oo waxaa weeye oo oo lab iyo toddoba dhadig buu lahaa ilaahay wuu caafiyey carruurtiina waa loo soo nooleeyey haddana toddoba iyo toddoba kalena waa loogu daray marka ahalkiisii fi dunyaa yaa la siiyey ilaahay wuxuu ku irsaaqay zawjad buu ku irtaagay midla maa kaana lahu min alawlaadi waalatbaac ayuu helay ilaahay baa og waxaa weye wa aataynaahu ahlahu ahalkiisii baan siinay wa midlahum iyaga kuwa la egna waan siinay macahum kuwii owlaaddiisa raxmatan naxariis daraaddii oo min cindinaa annaga agtayada ahaatay iyo wadikraa xusuusin iyo waano wadikraa lilcaabidiina kuwa tadkira kuwa caabudaya ilaahay inay siduu ay ku daydaan siduu u sabray inay u sabraan oo kale qof alla qofkay mixno iyo balaayo ay ku dhacdaa sidee ayuub uu u sabray inuu u sabraa la rabaa maxaa yeele waxaa la sheegay balaayada inuu ku nagaayey siddeed iyo toban sano oo dadkii oo dhanba ay ka haajireen oo ay islaantiisa ku tiri low dacowtu llaaha caza wajalla waxaa weeye haddaad ilaahay baryi lahayd markaasuu yidhi kam labisnaa fi rakhaa'i maxaan meeqaan ku nagaano ilaahay noo barwaaqaynayey fa qaalat waxay tidhi tamaaniina sana siddeetan sano markaasuu wuxuu yidhi ilaahay waan ka xishoon aniga oo waxaa weye siddeed iyo toban sano anuu siddeetan sano nicmadiisa ku nagaa balaayadiisa inaan muddadaas muxuuaha intaa aan ku sabri waayo ilaahay baan ka baqayaa buu yidhi oon ka xishoonayaa wa ismaaciila wa idriisa wadalkiflu kullu min alsaabiriin waxaa la yidhi nabigeenna uga sheekee wadkur ka sheekee nebi maxamedow ismaaciila nebi ismaaciil ka sheekee wa idriisa idriisna ka sheekee wadalkifli waxaa weye rasuulka oo inta badan isaga aan laga sheekayninna sheeg baa la yidhi oo xus wadalkifli kullun mid la arko min alsaabiriina kuwa sabre oo dulqaato ayuu ka mid ahaa wa adkhalnaahum waxaan gelinnay buu dhammaantood saddexdoodaba fii raxmatinaa naxariisteennadaan gelinnay maxaa yeelay innahum iyagu min alsaalixiina dadka wan wanaagsan bay ka mid ahaayeen fiiri ilaahay marna wuxuu ku tilmaamay kullun min alsaabiriin ayuu ku tilmaamay markii labaadna wuxuu yidhi jannadannadii iyo daaruraxma wanaciim baa gelinay innahum waxay ahaadeen min alsaalixiina ahlulfadli waasalaax ayay ahaadeen wadannuuni wadkur ka sheekee dannuuni waxay qoomkaaga uga sheekee markii uu xuudka ayaa liqay waxaana waana ka id wakhti ka sheekee dahaba uu tegey muqaadiban isagoo cadhaysan isagoo muqaadiban xiina kharaja min muqaadiban liqowmihi dadkiisii tolkiisiibuu u cadhaysnaa fadanna wuxuu u maleeyey an lan naqdira calayhi waxaa weeye an lan naqdira inaanan cidhiidhinaynin calayhi korkiisa marka ma aha an lan naqdira inaanan karaynin ma aha maxaa le nabi isagoo ah inuu haddana u maleeyo ilaahay inuu awood u lahaynuuna karaynin taa looma fadhiyo marka waxaa la yidhi walaa takun ka saaxibi alxuuti waa kii nabigeenna lagu yidhihe waxaa laa yasixu qowl muqaadiban lirabbii rabbigiisuu ka cadhaysnaa horta ma suuroobi karto waxaa weeye qofkii yidhi rabbigiisuu ka cadhaysa waxaa waajiba inuu waxyaabaha aan u habboonayn ambiyada iyo nas iyo mansibkeeda in la iska xooraa yaa loo baahan yahay marka muqaadabada la sheegayo waxaa weeye reerkiisiibuu u carooday markuu amarkii uu khayrkii faray uu nahyiyey oo ay ilaahay subxaanahu wa tacaala ay diideen uu yidhi marka cadaab baa idinku soo degi oo yidhi goormu nagu soo degi oo markaa oo ay wakhti u qabtay oo uu soo degi waaya cadaabkii ayuu carooday wadanna wuxuu wuxuu maleeyey markaa anlan naqdira fadanna wuxuu maleeyey anlaa naqdira calayhi inaanan korkiisa ciriiriyeynin ayuu u maleeyey waa sida waman qudira calayhi risquhu oo kale ee inaanan karaynin ma aha fanaadaa wuu dhawaaqay fi dulumaati mugdiyaashii dhexdooda ayuu ka dhawaaqay fii dulmati lleyl habeenka mugdigiisii wa huwa fii badni alxuud iyo xuudka muxua calooshiisii marka maxaa yeelay iyo badda mugdigeedii waa intaas habeenkii baddii iyo caloosha xuudka intaasuu ka dhawaaqay muxuu ku dhawaaqay anlaa ilaaha macbuud xaq lagu caabudo ma jiro ilaa anta adiga ma ogiye subxaanaka ilaahayow waad hufan tahay oo xumaanoo dhan waad ka dheer tahay innii anigu kuntu waxaan ahaa min addaalimiina daalimiintan ka mid ahaa innii kuntu min addaalimiin daalimiinta ayaan ka mid ahaa markii aan iska tegey oo muxuu ahaye adiga waad ka nasahantahay naqsi iyo dulmi ee anigaa daalim ahaa waana toobad keenayaa waana ka qoomamaynayaa filxadiid nabigeena xadiid wuxuu ku yidhi maa min makruubin ku oo kurba ay ku dhacda ma jiro oo yadcuu bihaada ducaa'i ducadan yani ku ducaysto ilaa ustujiiba lahu waa laga aqbalayaa ducadu waxaa weeye an laa ilaaha ilaa anta subxaanaka innii kuntu min addaalimiin faistajabnaa lahu waanu aqbalnay wanajaynaahu waan ka badbaadinay min alhammi murugtii iyo waxaa weeye welwelkii waanu ka badbaadinay wakadaalika sidaasoo kale aanu nabiyullaahi muxuu ahaayey dannuun aanu u badbaadinay wakadaalika sidaasoo kale yaa nunjii u nabadgelinaynaa almu'miniina mu'miniinta meelay joogaanba haddii kurba ku dhacdo oo ilaahay sidaa ay u baryaan wakadaalika nunji almu'miniina sidii nabi yuunus mixnadaa looga nabadgeliyay yaan mu'min oo dhan shidooyinka iyo ahwaasha iyo dhibka ayaa looga nabadgelinayaa wa zakariyaa wadkur ka sheekee nebi maxamed ow khabara zakariyaa zakariya iyo warkiisa ka sheekee id goortii naadaa uu dhawaaqay rabbahu rabbigii uu dhawaaqay muxuu yidhi rabbi rabbigayow laa tadarnii ha iga tegin wa anta adugu khayruulwaarisiina inta wax dhaxasho ka ugu khayr badan baa tahay waa inagii ku soo maray suuratu maryama diinta ilaahay buu u cabsanayaayo innii khiftu lmawaaliya waa kii yidhi tii weeye haddana id naadaa rabbahu rabbigiibuu u dhawaaqay zakariya muxuu yidhi rabbi rabbigayow laa tadarnii ha iga tegin fardan anigoo keligayoon ubad lahayn wa anta adigaa khayruulwaarisiina inta wax dhaxasho adigaa ugu khayr badan marka waxaa waa la ammaanayaa ilaahay waa baaqi buu yidhi annagana waan tegayaa ee ilaahayow si uu muxuu ahaaye ilmo iyo aan u helo ilaahu ilmo isii faistajabnaa haddana fa'dii baa laga cabiray faistajabnaa waannu ka aqbalnay lahu zakariya wa wahabnaa waxaan u hibaynay lahu zakariya yaxyaa yaxyaan u hibaynay oo isna nabi ah wa aslaxnaa waxaan u wanaajinay lahu isaga sawjahu xaaskiisiina waan u wanaajinayoo waxay noqotay berigi hore iyadoo ma dhalays ahayd tu aan dhalaynin bay noqotay ibnu cabbaasna wuxuu yidhi waxay ahayd tu yar camal xunoo carab dheeroo dadka un wax ka sheegtoo ilaahay baa hagaajiyo waxay noqotay mid wanaagsan oo xasanatulkhuluqi khuluqdeeda ay wanaagsan tahay wa aslaxnaa lahu zawjahu innahum iyaga marka ambiyadii oo dhan oo siddeed iyo tobankii isku duuduube waa waxay suuraddu kula magac baxdaye innahum iyagu kaanuu waxay ahaayeen yusaaricuuna inay u degdegaan fil khayraati wanaagga dhexdiisa bannaanka kagama ah waa way ku dhex jiraan iyagoo khayrkii ku dhex jiro dhexdiisa ayay kuayay ku beratamayaanoo ku oratamayaan innahum ambiyadaa kaanuu waxay ahaayeen yusaaricuuna kuwii beratamo fil khayraati khayraadka dhexdiisa oo ilaahay aqbalaya subxaana wa tacaalaa waxaa weeye ambiyadii la sheegay kaanuu saalixiina aad iyo aad bay daacada ay ugu dadaali jireen waa yatasaabaquuna fii ficli ataacaati wa camali asaalixaati ayay ku baratami jireen wayadcuunana wayna baryi jireen raqaban damac iyo warahaban waxaa weeye raqaban damac iyo rajaa oo raxmadanada ay dham- ay rajaynayaan iyo wa rahaban khoofan wa fazican min cadaabina ay ka cabsanayaan ilaahay cadaabkiisana ay ka cabsanayaan ayay nagu baryi jireen waa labada laga rabo dadka bayna alrajaa'i waalkhawfi taasaa laga doonayaa yusaaricuuna fi alkhayraati wayadcuunanaa raqaban wa rahaban wa kaanuu waxay ahaayeen lanaa annaga khaashiciina kuwa noo khushuuco wallatii tiina ka sheekee waxaa weeye alla subxaana wadkur maryama albatuul allatii cafad nafsahaa cani alfaaxisha waxaa weeye batuul bal ka sheekee maryama caabidadii oo ilaahay caabudaysa ilaahay loo nadray waxaa weeye wallatii ka sheekee tii oo axsanad ilaalisay farjahaa xubin xubinteeda ilaalisay oo fanafakhnaa waan afuufnay fiihaa iyadii dhexdeeda min ruuxinaa ruuxdannadii baan ku afuufnay buu ilaahay yidhi ruuxdii ayaan ku afuufnay wa jacalnaaha iyadii waan ka dhignay iyo wabnahaa wiilkeedii aayatan mucjizo ayaan lilcaalamiina caalamkoo dhan uga dhignay inay ku cibro qaataan maaha in lagu fidnoobo oo sida yahuuddana ay ugu fidnowday qof dumara oo ilmo la timid inay yidhaahdaan waxaa weeye hebel baa ka zinaysto waa waa ibnu zina kuwii kalena ay meel walba intay u diidaan ay yidhaahdaan waa ilaahay waa ina ilaahay ilaah buu saddexeeyaa saddex ilaah ku yahay oo meelna ay la qaban waayaan waaweynayn ay waaweynaynayaan taa intaa midna lama doonayo ee waxaa la doonaya qof walba sida uu yahay in loo daayo alle wuxuu yidhi fa nafakhnaa fiihaa min ruuxinaa wajacalnaahaa waan yeelay iyo wabnahaa cunugeedii aayatan aayo mucjiza lilcaalamiin caalamkan uga yeelay maxaa yeelay waxaa waxay ku tusaysaa ilaahay qudradiisa inay dadka ugu ay ku cibro qaataan inna haadihi ummatukum ummatan waaxida intaa la soo sheegay dadkiiow waa miladii ilaahay oo hiya milatu alislaami waalambiyaai oo tawxiidka ah cabdullaahi ibnu cabbaas wuxuu yidhi macnaahu diinukum diinun waaxid waa diin waaxida weeyaan ina haadihi tan ummatukum waa ummadiini waa miladiini ummatan waa diin waaxidatan oo keli ah wa ana aniguna rabbukum rabbigiinnii baan ahaye facbuduuni icaabuda waxaa weeye marka waxaad ka garan ambiyadaa ilaahay oo dhan waa isku diin waa isku muslimiin wa taqatacuu iyagoo sidaa lagu ogaa way kala googoosteen amrahum amarkoodii yay beynahum dhexdooda kala googoosteen kullun mid la arkana ilaynaa annaga yuu raajicuuna noo soo noqonayaan diintii bay isku khilaafteen shiyacan wa axsaaban ayay noqdeen kuwa muwaxidiina kuwa yahuuda kuwa nasaara ah kuwa majuus oo mushrikiin oo dab caabuda ilaa hadda sidii weeye waxaa weye intiiba way joogtaa muslimiin way jiraan yahuudi way joogtaa nasaaro way joogtaa kuwa majuusa oo dab caabuda wayj way joogaan kuwa aan ilaahayba oggolayn way buuxaan marka waa sidaa kullun ilaynaa raajicuuna annaga ayay noo soo laabanayaan qof walbana wuxuu camal falay oo daaco ah in khayran fa khayran wa in sharan fa shar waxaa weeye faman yacmal qofkii camal falo min asaalixaati acmaasha wanaagsan sameeyo wa huwa mu'minun isagoo mu'mina falaa kufraana laguma diidayo lisacyihi camalkiisa wa innaa annagu lahu ninka qofkaa camalka wanaagsan sameeyey kaatibuuna meel baan ugu qoraynaayo malaa'igta acmaasha meel ugu qoraysa wa xaraamun calaa qaryatin ahlaknaaha annahum laa yarjicuun aayaddana marka laba macnoay leedahay waxaa weeye ibnu cabbaas wuxuu yidhi waxaa reeban tuulo oo la halaagay inay soo noqdaan markii la halaagay adduunyada mar kale inay soo noqdaan oo markaa ay toobad keenaan waxaa weeye ibnu cabbaas wuxuu yidhi annahum waxaraamun calaa qaryatin ahlaknaahaa waxaa ka reeban qole aan hagaagnay inay soo noqdaan adduunyada mara ukhraa inay u soo noqdaan waa xaaraam annahum laa yarjicuuna waxaa weeye laa yatuubuuna ma toobad keenayaan waalawalu adhar oo waxaa loo jeedaa kamaa fi lbaxri almacnaa wuxuu yahay waxaa reeban ahli qaryatin oo ilaahay inuu halaago uu qadaray gaalnimadooda inay adduunyada iyo iimaan mar labaad u soo noqdaan ilaa ay qiyaamada ka kacdo oo faxiina idin markaasay soo noqon doonaan ilaahay wuxuu ihi waxaraamun waxaa xaraam ka ah calaa qaryatin qaryo ahlagnaaha aan halaagnay annahum iyagu laa yarjicuuna ma soo noqonayaan inay soo noqdaan baa xaaraam ka ah wa xaraamun waxaa xaaraam oo mamnuuca oo ka reeban calaa qaryatin caasimad oo ahlagnaaha in gaalnimadeedii iyo macaasideedii loo halaagay annahum iyagu laa yarjicuuna inay soo noqdaan laadu waa iska ziyaado annahum yarjicuuna inay soo noqdaan yaa xaaraam ka ah marka waxaa weeye qiyaamada iyo marka la soo noqonayo iyo halkanaan marka ka gelaynaa ilaahay wuxuu yidhi xataa idaa futixad markii la furo ya'juuju wa ma'juuju marka futixad waa ficil maadi laakiin idaa markay gasho iyada macnaheedaa mustaqbal ahoo waxay ka dhigaysaa mustaqbal xataa idaa futixad haddii la furo ya'juuju wa ma'juuju oo wahum juuj iyo wamaajuuj min kulli xadabin meel sarraysa kulligeed yansiluuna yay ka soo hoobanayaan meel yay ka soo hoobanayaano wahum min kulli xadabin meel korraysa kulligeed yansiluuna likadratihim waa murtafic min alardi oo waxaa weeya sida buuraha iyo akimada iyo yay marka yay ka soo baxayaan adduunkana way fasahaadinayaan hadday sidaa dhacdo waqtaraba wuu dhowaaday alwacdu yaboohi alxaqu oo xaq ahaa wuu dhowaaday fa idaa hiya waaba iyada oo markuu waqtaraba wacdu lxaqu yaboohdii xaq ahayd oo inay qiyaamo jirtana waxaa weeye loo yaboohaye fa idaa hiya waaba iyada oo shaakhisatun ay indhaha taagayaan ay taagmayso absaaru aladiina kuwii indhahooda way taagmayaan kafaruu gaaloobay oo qiyaamaha diidaya oo ilaahay ma karaya lahaa maxay odhanayaan yaa weylanaa halaaganagee qad kunnaa waxaan ahayn fii khaflatin halmaan baan ku sugnayn min haadaa kani halmaan baan kaga sugnayn bal iskaba dhaafe kunnaa waxaan ahayn halmaan keliya ma ahee daalimiina kuwa dulmi falay oo diiday oo inkiray oo yidhi wax qiyaamad la yidhaahdo iyo wax kale oo jira ma jiro yaanu ahayn bal kunnaa daalimiin daalimiin baan ahayn innakum idinka iyo wamaa tacbuduuna waxaad caabudaysaanba oo min duuni illaahi ilaahay sokadii ah xasabu jahannama jahannama waxaa weeye wixii lagu shidi lahaa weeye innakum idinka iyo wamaa tacbuduuna waxaad caabudaysaan oo min duuni illaahi ilaahay sukadiisa ah xasabu jahannama jahannama xaabadeedii weeye antum idinku lahaa jahannamidibaad waariduuna aad ku arooraysaan low kaana haaulaa'i aalihatan maa waraduuhaa low kaana hadduu yahay haaulaa'i kuwa aad caabudaysaan aalihatan hadday ilaahyaal yihiin maa waraduuhaa jahannamo kuma ay arooreen maa waraduuhaa wa kullun mid la arkaba fiihaa jahannamada dhexdeeda ayay khaaliduuna ku waarayaan asnaamtiibaa yaa lagu darayaayo kufaartii inta iyagii iyo gaaladii la kulmiyo yaa macbuudkoodii iyagibaa naarta yaa lagu ridayaa markaasay ilaahyaalkay caabudi jireen oo naarta la dhex joogo ayay arkayaan aadaa wabillaahi tawfiiq halkaa ha joogo